Degmada Daynile ee gobolka Banaadir si gaar ah xaafadda Barwaaqo ayaa laga dhagax dhigay dhismaha xarunta Al Haadi oo lagu baran doono culuumta shareecada Islaamka. Dhismaha la dhagax dhigay ayaa ah masjid iyo sidoo kale markaas lagu baran doono culuumta kala duwan ee diinta Islaamka sida Qur'aanka, tafsiirka Qur'aanka Kariimka, axaadiista iyo fiqiga. Qaar ka mid ah culimmadii ka soo qayb gashay ayaana ka hadlay faa'iidada uu markaskani u leeyahay bulshada ku nool degmada Daynile.
culimmadii soomaaliyeed ee ajillada ahayd meelo kala duwan isaga yimideen ooy dhagax dhigeen majliskan ama oo ku magacaaban masjidul haadi iyo markaskiisa oo ballaadhan oo biidnillaahi tacaalaa qaybihii iyo funuuntii diinta islaamka oo kala duwan ayagoo weliba zaawiyaad iyo aqsaam kala duwan saaka ay culimmadu u dhagax dhigeen diinta islaamka waa la akhrin jiray haddana waa la wadaa dadaal bayse u baahan tahay dadaalkii shaykhan iyo mashaaikhdii la shaqaynaysay muqarar waxay soo qoreen weliba baxhi lagu sameeyey oo lix bilood ay ka shaqaynahayeen hawsha hawl saalan maahan lix bilood qof dhisan oo cilmi iyo camal ka dhisan suu ku soo bixi lahaa cilmi hadduusan camal lahayn waxba ma taraya cilmigu camal aadaab buu u baahan yahay culuumtii islaamka oo wadata qofka ardayga ah in camalkii lagu waardiyeeyo iyo inuu mudaabaqeeyo qur'aanka kariimka iyo sunnadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo fiqhigii laga istimbaadiyey iyo weliba culuumtii carabiyadii oo lagu fahmahayey culuumta waad arki doontaa muqarar lix bilood ee shiikha iyo raggii culammada la shaqaynaya ay ka shaqaynayeen oo laydii soo bandhigi doono baa horta ahamka koobaad yahay masjid lagu tukada lama waayin markaskaas arrintiisu waxay socotay xilli badan ayaa culimmo fara badan ka soo shaqaynaysay baahida markaskan keenta waxay tahay in la badbaadiyo ubadka soomaaliyeed ee dhammaantood diintii ka jeestay loona soo jeediyo inay ku dhaqmaan lana baro diinta islaamka iyo akhlaaqda wanaagsan culimmo mudarisiin ah ayaa lix bilood waxay ka shaqaynaysay manhajka ugu habboon oo ardada diinta loogu hagi karo oo arda wanaagsan oo culimmo rabbaaniyiina soo saari kara